أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon madax iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan kooxda riddada ayaa ka qayla dhaamiyey weerarkii masaajid cali guduud iyagoo dhanka kale maleeshiyaadka ugu baaqay in ay furimaha dagaalka soo faarujiyaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa faano ayaa ka socda gobolka amxara ee waqooyiga dalka itoobiya urur gaaleedka midooda afrika oo walaac ka muujinaya in dhaqaale darteed uu u fashilmo duulaanka ciidamada kufaarta ee soomaaliya iska horimaad u dhexeeya maleeshiya ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada boosaaso ee xarunta gobolka waqooyi bari ee soomaaliya multaqa cilmiyeed ballaaran ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool oo hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka uga jira furimaha wilaayadaasi wilaayadda islaamiga ah ee galguduud oo afurin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan madax iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan kooxda riddada ayaa ka qayla dhaamiyey weerarkii masaajid cali guduud iyagoo dhanka kalena maleeshiyaadka ugu baaqay in ay furimaha dagaalka soo faarujiyaan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya weerarkii maalinnimadii shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen magaalada masaajid cali guduud ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa cabsi iyo qoobgariir xooggan ku abuurtay madaxda iyo saraakiisha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan cali kheere oo soo noqday ra-iisul wasaaraha riddada ayaa war qoraal ah oo bartiisa facebook uu ku soo qoray ku sheegay in argagax uu ka qaaday weerarkaasi wuxuuna in gacmahooda uu ka baxo deegaankaasi ku tilmaamay wax laga xumaado waxaa i damqisay in argagixisadu ay maanta dib u qabsadaan deegaanka masaajid cali guduud ayuu yidhi murtad kheere isagoona xaaladda ay ku sugan tahay kooxda riddada ku sifeeyey mid halis ah dhanka kale murtad khaliifi diris cismaan oo ah korneel ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey weerarkii shalay mujaahidiintu ay ku qabsadeen masaajid cali guduud maleeshiyaadkii riddada ee lagu laayay qaarna lagu qabtay weerarkii shalay ayuu canaan kala duldhacay isagoona qilay taagdarrada maleeshiyaadkooda hadda waxaa la ii sheegayaa ciidankii asluubta oo xabsiyada inay ilaaliyaan loogu talagalay ankeefurunta dagaalka in la keeno gorgor haramcad waran wixii meesha joogay oo dhan in dad aan ka yarayn ilaa shantan ciidamaha meeshaas inay joogeen ciidan ayagaa wax weeraree ciidan sabadintoodii lagu weerarayana ciidanba ma ah ciidan ayagaa wax weeraro ciidan rabadintooda lagu weerarayo oo cadowga salbaashu fadhiya ugu imaanayo ciidan ma ahinayaana dadka la hodin ragga dhallinyaradana lagu laaynin tuutaa eberka a loo gelsi aqoonta eberka ana lagu hogaaminaya intaasaa warkayga ku daraya waxaan boqol nin dhamaynaya calimasaajid cali jadiid weeraro ciidanka marka intaas la eg meeshay joogeen oy galeen in marka rabadintooda loogu yimaado oo intay usoo jiraan ay ogaa waayaan waxa waaye qayb dayac ka timid ciidamada iyo hogaamintooda dembigeedana waxaa la rabaa in la iskala xisaabtamo hadda waxaan maqlahay rag shan canuga janin inay naga ku wateen intay dileen aan war laga hayn weli dowladda waynan ogeyn beledkii iyo shacabkoodiina iyagoo dabaaldegay wato miidiyaha dhex taagan murtadkan ayaa ugu baaqay maleeshiyaadka murtadiinta inay soo banneeyaan furumaha dagaalka kooxda xasan sheikh uu hogaamiyena ay tahay mid aan loo dhiman karin waxa uuna yidhi waxaan ku talinayaa aniga dadka galgadiinta iyo hiiraan ka duulay oo maanta masago jooga meesha la yidhaahdo ee aadan yabaal jooga rabadinadoodii ha ku noqdaanoo sahay ay ku soo noqdaan gaadiidkooda waa ugu jiraa ha soo noqdaano ninkii khayrkii loo xiirow soo qoysaa la yidhi wixii masaajidka caligaduud ciidankii la geeyey ku dhacay agtooday joogtaa waxaan rabaa in dib walba nin walba gobolkiisa uu dib ugu soo noqdo taasaan ku talinaya dawlad hadda loo dhigta ma joogto maya xaalada taagan ayaa u eg in laga in laga gaashaanto difaacna laga galo arrimaha socdo si ayna dad badan labaatan jir maanta nool si dayaca inuuna kaaga dhiman taas ayaa keenayso waa la dhimanaya nin noolaana ma jiro dhulka aan deganahayna meel walbaba furun waay furuntiisana deegaankiisa iyo duqiisa iyo dar- iyo darmaankiisaa kor taagan waa dulmi marka ma qabo inay gabar iiga dhimato wiilna iiga oomo ma qabo dhimasho iskaba dhaaf ma ma ogolaa kadi maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu weerar cagmarina ay ku qaadeen xeryihii murtadiinta ee degmada tawfiiq ee masaajid cali guduud iyadoona maalintii labaad degmadaasi ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada mujaahidiinta dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa faano ayaa ka socda gobolka amxara ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo waxaa sii xoogaysanaya colaadda iyo dagaalada dhex maraya jabhadda xoreynta amxaarada ee faano iyo ciidanka dowladda xabashida itoobiya dagaallo qaraar oo maryo dhiigle lagu kala furtay ayaa lasoo warinayaa in maalmihii u dambeeyey ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka amxaarada dhinacyada iska soo horjeeda ayuu mid weliba geestiisa ka sheeganaya guulo waaweyn oo uu ka soo hooyey dagaaladaasi islamarkaana uu weeqay awooddii cadowgiisa warbaahinta ethoobiya news oo soo xiganaysa ilowareedyo dhinaca faano ah ayaa ku warantay in weeraradan jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda itoobiya afhayeenka maleeshiyaadka faano ee deegaanka gojaam ayaa sheegay in ay dhegta dhiigga u direen ciidan gaaraya shan guuto oo ay ku jiraan kow iyo toban korneel sheegashada faano ayay timid laba maalmood kadib markii ciidanka itoobiya ay shaaciyeen inay dileen in ka badan saddex boqol oo maleeshiyaadka faano ah boqol shan iyo labaatan kalena ay dhaawaceen waxaa kaloo ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen kow iyo afartan maxbuus oo ka tirsan maleeshiyaadka faano kuwaasoo lagu soo qabtay dagaallo ka dhacay deegaano ka tirsan gonder gojaam iyo woolo ilo deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ay jirto dhimasho fara badan oo soo kala gaartay labada dhinac inkastoo tiro sugan aan la carabaabin isbuucan horaantiisina waxaa dhacay weeraro xoogan oo kooxaha mucaaradku ay ku qaadeen meelo u dhow magaalooyinka gonder iyo bahirdaar ururgaaleedka midooda afrika ayaa walaaca ka muujinayaa in dhaqaalo darteed uu u fashilmo duulaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo haya xilli ay kooxda ridada soomaaliya guuldarooyin waaweyn dhabarka loo saariyey dagaalada ka socda qaar ka mid ah wilaayaadka dalka ee kaabiga ku haya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayay isliibiyiinta afrikaanta ayana wajahayaan caqabado hor leh oo halis gelin kara duulaanka gardarada ah oo ay ku joogaan dalka ururgaaleedka midooda afrika ayaa ku dhawaaqay in hubanti la-aan dhanka maaliyadda ay haysato waxa loogu yeero howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya oo loola jeedo duulaanka siliibiga ah ee isbahaysiga afrikaanta uu ku joogo dalka soomaaliya maxamuud cali yuusuf oo ah guddoomiyaha cusub ee ururka midooda afrika ayaa shaaciyey in la leeyahay dhaqaalihii ka imaan jiray dowladaha reer galbeedka ee lagu tabantaabiin jiray kufaarta afrikaanta wuxuu carbaabay in wixii ka dambeeya bisha julaay ee sanadkan aan wax mushaar iyo zaad ah loo hayn ciidamada afrikaanta ee soomaaliya ku sugan
to deploy the utmost effort needed uh, to bring this uh, post-Atmis mission and to reach the goal of uh, launching the AU SOMA mission by July 2025.
haddii aan nahay ururka midooda afrika waa inaan sii wadnaa taageerada aan siino soomaaliya si ay u gaarto isku filnaanshiyo waxaana la qorsheynayaa in howlgalka atmis a u s som ilaa iyo bisha julaay ee soo socota weli waxaa jira caqabada waaweyn oo ka horgudban howlgalka kaas oo ah dhinaca maaliyadda waxaa jira caqabado badan oo la xiriira arrimaha saadka ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ku sugan laakiin waxaa aaminsanahay in niyad wanaag uu jiro oo laga yaabo in xal laga gaaro There are still some challenges, uh, financially speaking. There are a lot of logistic challenges. But I think the goodwill is here, the readiness is here. We are committed to improve the way we are delivering services uh, as the African Union.
sidoo kale wuxuu tilmaamay in marxalad adag uu wajahayo howlgalka cusub ee loogu yeero eyusom kaasoo aan weli helin taageero maaliyadeed islamarkaana go-aano cusub oo looga qaadan doono shir bisha may isugu imaanayaan waxa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay The African Union peace mission in Somalia is, as I said, in the transition period. And I also want to underline here that, uh, that these challenges can be overcome, but we need engagement, we need commitment.
howlgalka nabadda midooda afrika ee soomaaliya sidaan hore u sheegay wuxuu haatan marayaa marxalad kala guur ah waxaan rabaa in halkan aan ka caddeeyo in caqabadaha jiro laga gudbi karo balse waxaan u baahannahay dadaal ka go'naanshiyo iyo taageerada bulshada caalamka berri waxaan sii wadi doonaa la tashiga aan la leeyahay beesha caalamka iyo saaxiibada waxaana durbaba ka bilaabayaa adis ababa inaan la hadlo qaar ka mid ah saaxiibadeenna si aan u hubiyo in aan dowladda federaalka soomaaliya la dayicin oo weli ay tahay xudunta danaha caalamka in wakhtigan xasaasiga ah la dayaco oo meel cidlo ah looga tago dowladda soomaaliya ma ahan wax u wanaagsan afrika We need the support of the international community. I will be engaging the, s- the international community and the partners tomorrow. I have already started in Addis Ababa to uh, speak to some of, uh, of our partners.
gudoomiyaha ururka midowda afrika ayaa ugu baaqay gaalada caalamka inay kooxda riddada meel cilaha uga dhaqaaqin islamarkaana ay siiyaan taageero iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka watarsan murtadiyiinta ayaa ka dhacay degmada boosaaso ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya casaam carafaat warbixinta warkanna inoo faahfaahiyo weerarka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in maleeshiya hubeysan ay saacadihii lasoo dhaafay weerar ay kusoo qaadeen saldhigga dhexe ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay ka caroodeen hub laga qabtay kadib howlgal maleeshiyaadka maamulka ashaadala darirka puntland ay ka sameeyeen gudaha magaaladaasi iska horimaadkan xoogan ee halkaasi ka dhacay ayaa sababay dhimashada hal nin oo ka mid ah dabileedii weerarka soo qaaday sida ay tibaaxayaan ila wareedyo deegaanka ah maleeshiyaadka maamulka ardada puntland oo gurmud xoogan helay ayaa lagu soo waramayaa inay dib u xidheen maleeshiyadii soo weerar tegay warkan ayaa kusoo aadaya xilli madaxa maamulkaasi murtad siciid cabdulaahi deni uu ku sugan yahay magaalada boosaaso dhowaan ayay ahayd markii garowe sidan oo kale uu ka dhacay iska horimaad sababay dhimashada saddex askari iyo dhaawaca tiro kale oo uu ku jiro taliyihii garoonka diyaaradaha degmada garowe multaqi cilmiyeed ballaaran ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada galhareeri ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud kaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan
waa multaqa cilmiyadeed ay ka faa'iidaysteen gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud kaas oo u socday haweenka muddo saddex maalimood ah waxayna ku qaateen duruuso kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen dhammaan gabdhihii ka soo qaybgalay bladda lagu soo gebagabaynayay multaqaan waxaa ka soo qaybgalay mas'uuliyiinta wilaayada culimaa udiin nuqabo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gabdhaha waxay ka codsadeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo kan maktabka dacwada in loo soo celceliyo multaqahan oo kale halkan waxaan ku qaadanay multaqa cilmiyeed noo socday saddex maalmood multaqahaas oo ciwaankiisa uu ahaay wa ina jundanaa lahumul qaalibuun maalintii ugu horreysay waxaan qaadanay fadlu shahri ramadaan dooru lmar'ati almuslima fi dacwati waljihaad fatuuxaati ramadaaniya cardu aflaam aljihaadiya maalintii labaad waxaan qaadanay axkaamu siyaam axkaamu libaasi sharciyi tarbiyatu jiili lmustaqbal maalintii saddexaad waxaan qaadanay al-ukhuwatu aliimaaniya waxaan codsanaynaa in naloo soo celceliyo ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco kuwa ku dhaqman uu naga dhigo multaqa cilmiyeed aan maalmahan meeshaan ku qaadanaynay annagoo ah gabdhaha galgaduud gaar ahaan gabdhaha degmada galhareeri ku nool ilaahay fadligiis wax badan ayaan ka faa'iidnay naqiib cabdulaahi sheekh ayaa madasha ka jeediyey kelimad bogaadin ah waxaan halkan usoo fadhiisanay inaan la wadaagno gabdha muslimaadka inaan la qayb qaadano taasoo lagu kordhinayo aqoon cilmiyoodkeeda in aan farxadda kala qayb qaadano si aan wax badan uga ogaano aqoonta tacliimeed iyo cid allaale iyo ciddii maantay wacdarahan kaalinta mugala ka qaadan doonta si aan shaahidiin uga ahaano yaan halka usoo fadhiisanay haddaan nahay marka ka odayaal ahaan waxaan baraarujinaynaa eh, gabdhuhu waxay lafdhabar u yihiin waa halka laga soo aas-aaso ama laga tarbiyeeyo dadka loo diyaarinayo in ay noqdaan hoggaanada islaamka hoggaaminaya abwaantaako macalin ciise oo ka soo qayb galay multaqaha ayaa tix gabaya ka tiriyey goobta gabdheenna tootoosan oo xaga ku taamaya tacliintoodhunay diinta teeganka u tagan ee jalbaaba waaweyn tushaya taageer soconaya towxiidkana ku dhegay shirkigii meel isaga tuuray inta gaalinow taabta rabo oo tacadin u geysto in mujaahidow tanasule qoriga u tiirsho qofkii taa sugayo aqligii waaba ka tegaye waa inaan tafaaxiidan oon diriru taagnano haddiise leeska tuure sharcigaanaan tixgeli weyno gaaladu inay naga tegi taa la sugi maaya sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay iyo kuwii ka faa'iidaystay ee maanta waxaan joognaa dowdebada murtaqihii maalmahan ku socday hoolkan degmada galhareeri murtaqahaas oo ahaa murtaqa cilmi ah oo ramadaani ah looga talagalay ee nashaadinta iyo isbaraarujinta iyo maswacyigelinta looga talagalay ee culmo ajila ah iyo reeg dalabatulcilmi ay ka qayb qaateen ummad badan ay ka faa'iidaysatay ee mawaadiic kala duwana looga hadlay sida axkaamu ramadaan waxaa kale looga hadlay tarbiyatu jiil mustaqbal in maaragtay lasoo saaro jiil iyo dhalinyaro mustaqbalka ummadda muslimiinta ee anfaco cibaado oo bishan runtii dhexdeeda ah oo isfaadatul cilmi ee maaragtay meesha ay ka dhacday ee nashaadaad kale oo tira badan oo maaragtay marka waxyaalaha cusuba sida aflaamti ee runtii waxa waaye wakhti aad iyo aad looga faa'iidaystay wilaayada galgaduud ayaa waxay dadaal ballaaran ku bixinaysaa sidii loo kordhin lahaa aqoonta diimeed ee haweenka muslimaadka ah haweenka ku dhaqan deegaan hoos taga degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya mahadsanid cabdiqani waxaa mar kale haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidanka muraabidiinta ah ee ku sugan furumaha wilaayada bakool kuwaasoo allah fadligii cadowgooda ku qasbay inay ku go'doomaan goobaha farakutiriska ah ee ay kaga sugan yihiin wilaayada gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostagaha degmada xudur gaar ahaan magaalooyinka garasweyne dudumaale iyo yowkoyow ayaa walaalahooda ku sugan furumaha hore ku wareejiyey hadaayaad kala duwan sidaha ay sharxayaan qaar ka mid ah gabdhahaasi oo aan qadka teleefoonka kula hadalnay mujaahidiinta furanta hore kajarsanina hadiisku kuwareejiya sabaana hadayaadka sayka ka kooban soddon sideed dhoor oo biskude soddon sada jirkaan oo caana eh boqol iyo todobaatan caag oo caagadi qaboojiha eh ku dhawaad todoba boqol oo doolar mashaariic oo ka jarta may dheeraayo susuman loor mashaariicna dhijarta intaasa may sabaan inan kuwareejina mujaahidiinta kasugan furanta hore walaalaha kasugan furanta hore gadaalkiina hajare gabdho muslimaada oo mujaahidaada oo sandafa caas oo hor ii gadaalsiin kujarta caagadaha siin qaboojiyaasi xaafadin toogda eesin dhagaalayaa soo siin kujarta ilaah idintii haanku murugdeena gaalo walayorkinkoo magaceedu waa umi cabdiri faaq deegaanka lagu waayoy suulow mayda mujaahidiin lagu talagalnaayo hadiido kala duwan oo caagada ku jiraan biskutka ku jiraan canaanidooyinka ku jiraan macawiista ku jiraan doonka ku jira daaradka ku jiraan lacagda ku jarta mashaariga ku jarta iyo mujaahidiinta inka ku talagalno ilaahay subxaana watacaala mayda ka suuganayna inti inkatanka saraysana intiina maqoodaanoo ilaahay ogolaa muslimiinta ilaahay gacanti ilaahay ku korkeelo ilaahay gaalada meejiyo ilaahay ka suugan mujaahidiinta may ba'andeena garabkiima en insha allah intii banaftani baaga ese garabkiima ku bahaana aar meeldo reebde dulli adhaka riida muslimiintan ilaahay sharaf imay dheeraas izazii lama wanaag tootiyoodeeda sugaanadun adduunyada roogna imaa inaynu shahaado helno una shahiidna imaa inaynu moolano may dheeraas adduunyada baaqan dhamaas reeb sugaan iskeena dulli imay dheeraas khasaaro yaa ilaahay siin diyaari qoob adduunya roogtagna kii qaabantinkanya mujaahidiintaan seen kii qaabe qoob aakhiran batagna may dheeraas abaabka ilaahay wiinayo ilaahay ulaashay ka tilmaamiya siin taala ilaahay mujaahidiinta galamjo korka weele jihaadkaa ta dareera ilaahay may dheeraas irisi dambani wanaaji inshallah mujaahidiinta hando aayana du'aalaha ka kaalmaan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ee gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada tiyuglow hadaayaad kala duwan ay ku wareejiyeen geesyada towxiidka ah ee ku jilba xiran furumaha wilaayada bokool mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa afurin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaasi marwaan maxamed warbixinta warkan haynoo siyaan baqaado waa wejiga labaad mashruuca afurinta dadka masaakiinta ah ee tabaaleysan ah kaasoo ah barnaamij socdo muddo sannado xiriir ah oo marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ah maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuur ka sameeyo gudaha magaalada wejigan labaad ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan soddon ruuxa waxaana ololahan oo ah mid loogu gurmado dadka danyarta ah ee iska kaashada nabadoonnada ganacsatada iyo waxgaradka magaalada iyagoona isku xilqaama sidii ay ramadaanka u samatay bixin lahaayeen masaakiinta raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa la siiyey dadkii ka faa'iidaystay ololahani waa kan mid ka mid ah guddiga ka howlan afurinta dadka masaakiinta ah oo ka warbixiyey wejiga labaad ee mashruucani ka socda bishan ramadaan magaalada ceelbuur insha allah meeshaan galabta mar labaad waxaa lagu qaybinaa degmada ceelbuur waxaa lagu qaybinaa dadka masaakiinta oo afuri karin iyo afar lagu qaybinaa ilaahay mahadda iskale subxaana wa tacaala galabta soddon iyo saddex qoys yaa loo qaybiyey raashin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa arrintaas oo iskaashadeen maamulka degmada guddiga ganacsatada ilaahay subxaana wa tacala ee ku mahadsan bisha koodiyo tobankeedina soddon qoys ayaa wax la siiyey maanta soddon iyo saddextaana maanta iyo talabaatan iyo saddexna waxaa la siiyey soddon iyo saddex qoys ilaahay ku mahadinaa subxaana wa tacaala ayagana allaan ku anfacan leenahay dadka ka shaqeeyna ilaahay ajir xasanada ka siiyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka tabaalaysan ee ka faa'iidaystay mashruucana ayaa ka warbixiyay ololaha afurinta ee loo sameeyey magacaygu xasan maxamuud faarax waaye degmada ceelbuur ee gobolka galgaduudeed waxaana la siiyey raashin isugu jira bariis sonkor bur saliid afurka waaye dadka qaatay waa adiga dad tiro badan oo gaaraya soddon ruux waxaan qaadannay raashinkaas ayuu nuuc isugu jira wuxuuna siiyey kor allaha ka dhigo hoos allaha kala yaabo cadowgana allaha jabsho cadowga allaha jabsho gaalada iyo wixii la socda allaha jabsho ilaahaya saasaan ka baryaynaa kuwa nagu soo duulaaya kuwac gadaal u jabay allaha ka dhigo anigoo jooga degmada ceelbuur oo afur loogu samaynayo dad oo masaakiin ah oo maxaa tira daay la siinayay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid mujaahidiintaa bixinaysay walaayada qayr badan allaha siiyo waa qaataano waxaa la isiiyey haaf bura iyo haaf sokor iyo haaf saliida iyo laba caago saliida dadka qaata adoo dad badan waaye soddon ilaa soddon qof gaaraya maasha allah maasha allah ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aadan ugu farxsan cabdi xaashi cashuur magaalada caalbuur rubca bura caag saliida gaaladan allaha jabsho culummada ilaahay kor ha ka dhigo qayr badan allaha siiyo gaaladan allaha jabsho qayr badan allaha siiyo anigoo ku sugan magaalada caalbuur muslimiinta afur loo bixinaya afur la siinayay afurkii dad badana ka faa'iidaystay walaayadaa noo qaybiday alxamdulilahi shukr bilcaalamiin waxaa la qaybinaya sokor iyo bur iyo bariis iyo saliid maasha allah hadda waa ka helna alxamdulilahi shukr bilcaalamiin dad badana ka faa'iidaystay oo rag iyo dumarba leh mashruuca afuri walaalkaaga waa mashruuc ay caan ku yihiin bulshada reer caalbuur marka la gaaro bisha ramadaana waana dhaqan soo jireen ah oo ramadaanka ay caan ku tahay magaaladani wuxuuna barnaamijkan isxilqaanka ah ee loo gurmanayo dadka danyarta ah soo bilowday markii ay magaaladani ka baxeen ciidamadii xabashida etoobiya iyadoona ololahan uu hadda galay ramadaankiisii sideedaada warkii duhurnimo waa naga intaas ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu